wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya dhowaan magaalada muqdisho weliba gudaha furtay ee hanaanka lakaxuladowsa sadukun macalimiina aanaseyo qaadadaas dowlada federaalk arrintan walibase hadhowaayana macalimiinta soomaaliyeed walibase si gaarahaan hadhowaayana macalimiinta warkudhakaayan iskuullada magaalada dhoobley waana qaar kumida macalimiintayo ku hadalayan arinta xulista iyo imtixaan qaadista fataax cumar maxamuud dhiga waamo primary and secondary school ee dhoobley ku taalla waana soo dhoweynaynaa runtii in kasta oo barsentajka ay tahay aada ay oga yar tahay sidii la rabay oo soomaaliya oo dhan oo maar siddeed iyo tobankeedii gobol la yidhi waa waa saddex kun oo macallin laakiin anu waxaan leeyahay waa sifo wanaagsan oo horey loo qaaday macallimiinta haddii wax la siiyo oo maarata waa wax u soo siyaaday uun deegaanka laakiin ma aha heerkii la rabay ma aha balse waan bogaadinaynaa waan soo dhoweynaynaa waa horumar la sameeyey waxaana rajaynaynaa maaragtay inay noqon doonto tallaabo wanaagsan oo la bilaabay sannaddii la arkabana lagu dari doono maaragtay oo ay barnaamijkaasuuso halkaa ku joogsanin ee macallimiintu maadaama aada iyo aad waxa uga badan yihiin wax kastaba ha ahaato waa bogaadinayna waan soo dhoweynaynaa horey u socdaan leenahay kasii wada macallimiinta iyo dugsiyada oo dhan hala istiicaabo hala gaadhaan leeyahay meel walba ha loo diro degmo walba ha gaadha dowladdu magacaygu waa jaamac siyaad maxamed waxaan ka mid ahay macalimiinta iskuulka waamo runtii macalimiinta wasaaraddu ay shaqaale siinayso aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay macalimiinta waayo wasaaraddu waxaynu leenahay waxay sanadkan gudanaysa waajibaadkeeda dastuurikii ugu muhiimsanaa ayadoo kordhinayso tayada macalimiinta wax ka barta gudaha iskoolada dalka waana runtii arrin aad iyo aad bulshaweynta soomaaliyeed ay markii horeba ilaa hadda ay aada u soo dhoweynayaan tan iyo intii la shaaciyey waana arrin runtii aada u qurux badan wasaaradduna wakhti loo baahanyay ayay arrintani ku soo eegtay runtii saddexda kun ee macalin waa mid maanta aad looga baahi qabo haddii oo soomaali aan nahay iskooladana aad iyo aad ay u farxayaan